qaar ka mid ah xoogsatada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka iyagoo ku eedeeyey in shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee dalka ku wareejisay shaqaale ajaanib ah xoogsatadan oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dowladda ay doorbidayso shaqaale aanan soomaali ahayn taas oo keentay in dhallinyaradii soomaaliyeed ee shaqadoonka ah ay ku dhacdo niyadjab iyo rajabeel dhanka kale waxay sheegeen in xaaladaas ay sababtay shaqala-aan baahsan oo si gaar ah u saameysay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka xoogsatadu waxay ugu dambeyntii dowladdu ugu baaqeen inay dib u eegto dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqadoonka ah ayna mudnaanta siiso muwaadiniinta soomaaliyeed si loo yareeyo shaqala-aanta baahsan ee sii kordhaysa meeshan wax shaqala-aan anagu haysaa waxa shaqo ku hayna ma laha misaartaas baan wata shaqadee waa geedgooye maalin haataa ma helo waa jirta haa ragoo haalimaaga oo keeyaati ah ayagaa shaqaala ka dhigan anigii halkan baan iska fidnay raab walbo waxaan ku qabano oo camal aan ka hayna ma laha magaalada shaqala-aan bacanaa ku jirto waddankii cabdinaba ay keeneen anigoo labaatan jir ee maanta laami aanaa fafadhinaa isku wareegnaa wax camaloo ahayna ma lahan mar waa la helaa marna waa la waayanaa waddankiina cabdinaba iskiiga shaqaysanayso waddamadooda markaa tagnana waana la hijimaadaa waana waa xabsiyaana la dhigaa waa la wadaabina guryihin wax la cuno malaniyo loo biri anaga hadda guryihin wax malay karin mafahad gaariga cimaalkaana iska badnaa anaga isdeed bir wax maqaadin oo ayaa bannaa meelka shaqla-aanaa ka jirta mafahantayde meelaa wax ka bilaabnaa loo anayniyo caadaa loo yaaban yahay ajaanib ajaanib oo dad oo shasheegayna waddanka ee soo galeen mafahanta oo dadkaas waddankan si rabaan ka yeeshina mafahanta dhowaan ayay ahayd markii wasiirka beeraha ee dowladda federaalka uu sheegay in khudaarta laga keeno dalka dibaddiisa aanay wax cashuur ah ka qaadin taa beddelkeedana khudaarta ka soo goodo beeraha gobollada soomaaliya lagu xanibo waddooyinka soo gala caasimadda heer ay gaarto inay baaba'do arrintaas ayaana waxaa walaac ka muujiyey ganacsatada soomaaliyeed